aynu ku bilownay madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa xalaytan soo saaray liiska golaha wasiirada ee maamulkiisa oo ka kooban saddex iyo labaatan xubnood xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ayaana ku jira wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan gaalkacyo nooga soo diray magacaabista golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug oo muddo laga sugayay madaxweyne qoorqoor ayaa siddeetan iyo kow maalmood kadib uu soo saaray liis ka kooban saddex iyo labaatan wasiir oo aan lahayn wasiir ku-xigeenno kuwa oo ay kasoo dhex muuqdeen xubno ka mid a xildhibaanada federaalka soomaaliya agaasimaha madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug maxamed aadan gaboobe ayaa warbaahinta u akhriyey liiska golaha wasiirada galmudug
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug markuu arkay qodobka kontonaad safdadiisa afaraad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug markuu tixgeliyey baahida loo qabo magacaabidda golaha wasiirada cusub ee galmudug markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug wuxuu xeeriyey magacaabidda golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug oo ka kooban saddex iyo labaatan wasiir oo kale ah maxamed cabdi tiidow bariileh wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta axmed macalin fiqi wasiirka wasaaradda amniga gudaha saabir nuur shuuriye wasiirka wasaaradda dekedaha iyo kalluumaysiga siciid siyaad shirwac wasiirka bay-ada qubax xuseen dhiblaawe wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul aadanaha axmed shire maxamuud falagleh wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska sahro colaad cabdi wasiirka wasaaradda qurbajoogta iyo dhiirigelinta maalgashiga inkastoo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor uu kol hore baarlamaanka galmudug ka dalbaday in waqti uu xukuumad tayelo ku dhisan la siiyo haddana madaxweyne qoorqoor ayaa sheegaya in dhismaha xukuumadda ay dib ugala dhaceen xilligii dastuuriga ahayd madaxweyne qoorqoor ayaa xubnaha baarlamaanka galmudug ka dalbaday in xukuumaddiisa la siiyo codka kalsoonida muddaan soo daarnay ka badan waqtigii ama ka badneed wakhtigii loogu talagalay ama sharciga iyo dastuurka dowladda galmudug uu dhigayay muddadaas waxaan u qaadan aan ku maqnayn siaad ogtihiin howlihii muhiimka ahaa ee dhammaystirka ama isu keenidda dhammaan qaybaha kala duwan ee reer galmudug ee tabashooyinka ama kala duwanaanshuhu ka dhex jiray runtii waxaad ogtihiin inay noo soo qabsoomeen ilaahay fadligiisa howlo waaweyn oo galmudug ugu jira baal dahab ah intaa kadib waxaan soo magacownay xukuumad adag tayo leh hufnaan leh ah runtii labeentii reer galmudug waa taariikh cusub ayna inay galmudug inaan xubno ama mas-uuliyiin sarsare oon uga maarmi weynay inay galmudug howlaha muhiimka ay horyaalla ka shaqeeyaan inay aqbaleen xilal waaweyn ay hayeen uga soo tageen galmudug inay ka shaqeeyaan waxaan baarlamaanka ka dalbanaynaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan u meel mariyaan insha allah annagoo og inay duruufo caafimaad iyo cudurro adduunka halakeyay jiraan soomaaliyana soo gaaray haddana sida ugu suurtagalsan in loo meelmariyo xubnaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa kasoo dhex muuqday laba xubnood oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana xubnahaasi ay noqonayaan xildhibaano federaalka oo wasiiro ka noqdo galmudug kuwii ugu horeeyey cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo